aynu ku bilownay magaalada baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda shirka guddiga farsamada qabanqaabada wadatashiga qaran dhinaca kalena xubnaha bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa baaqooda ku biiriyey in heshiis deg dega oo laysla ogol yahay laga gaadho muranka doorashada ee hareeyey qabsaamida doorashada soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle shirkan oo galay maalintii labaad ayay dhinacyada la magacaabay ee ka kala socda dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir waxay kaga arrinsanayaan halka gaarisa qodobada hareeye arrinta doorashada ee khilaafkooda muddooyinkii dambe uu taagnaa haddaba maxay waxyaabaha ugu waaweyn hor yaalla guddigan farsamee maalintii labaad ku shirsan magaalada baydhabo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaan weydiiyey su-aashaasi baydhabo waxa uu hor yaalla saddexdii arrimood markii horeeto ee shirkii dhulsamareeb oo lagu heshiin waayey ayaa laga rabaa dadkan muxuu ahay mas-uuliyiinta iyo mutacalimiinta isugu jiraahay inay farsamo looga heshiiyo inay inay hinjisaan ayaa ayaa laga filayaa saddexda arrimoodna waxay ahaayeen dee arrinta gado oo weliba magaalada garbahaarahi doorashada lagu qabanayo iyo guddiga doorashada oo dadka qaar ay cabasho ka keeneen iyo xildhibaanada somaliland ka socda sida loo dooranayo saddexdaas arrimood ayaa laga filayaa inay xal usoo xal u helaan marka dareenkiina bulshada rayidku waa mid cankee ah
bulshada rayidka ahi dee waakii soomaalidu horey u tiri aan aan wada hadalno aan aan heshiina waaye haddii la wada hadlayo annaga mar walba waxaan rajaynaynaa in ay fursad jirto lagu heshiin karo marka waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan in meesha hadda la joogo meel ka fiican ina ina inay kasoo baxdo waa ja culaysyo badani way jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay arrimihii muddada dheer lagu kala fogaa in maaragta la isaga soo dhowaado wada heshiis ama muxuu aha qorshihii doorashada lagu geli lahaana uu kasoo baxdo sidaas waa sidaan jecelnahay aanan ka rajaynayno shirka xukuumadda wakhtigu uu ka idlaaday uu hogaamiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa soo dhoweysa wadahadallada ka soconaya magaalada baydhabo iyagoo xuseen rajo weyn ay ka qabaan guddigan inay soo saaraan farsamooyin mar kale ay ku wada hadli karayaan dowladda dhexe dowladda federaalka si loogu gudbo arrinta doorashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar al cadaal ayaan weydiiyey su-aashaasi walaalow xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshaduba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelyaha ku dhacda oo degan marka ra-isul wasaaruu guddigaas uu magacaabay oo magaalada baydhabo jooga waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo hesha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyo iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii toddobiyo tobankii september ee laba kun iyo labaatan marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan shaqo adag ayay hayaan waa dad mas-uuliyiin ah oo xirfadlayaal ah ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyaga oo xeelinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda marka insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa war wanaagsan oo dadka soomaaliyeed ka farxiya inuu kasoo bixi doono guddigan fadhiya magaalada baydhabo awood intee leeg ayay u leeyihiin go-aan gaarisa marka ay timaado go-aanada qaar maadaama ay ka wada hadlayaan qodobo muddooyinkii dambe isku mari weysnaayeen dhinacyada hadda ku hadlamaya arrinta doorashada soomaaliya su-aashaas ayaa mar kale weydiiyey cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala
de runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalkao dhan ah waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laisla turxan bixiyo marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay la taliyaal ah oo aqoon-yahano ah marka waxaa laga rajeynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyaddooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba marka waxaan rajeynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan lagu siiyey ra-iisul wasaaruhu ma jiro heshiis siyaasadeed oo laga gaaray arrinta doorashada soomaaliya waxaana wakhtigu ka ilaaday hay-adaha dastuuriga lasoo doortay sida golaha baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynahaba waxaana xilligan soomaaliya muran weyn uu hareeyay arrinta doorashada guddigan farsame ee ku shiraya magaalada baydhabo ayaa laga filayaa bal in laysku soo dhoweeyaan qodobada waaweyn ee dhinacyada isku hayaan si marka dambe kulan weyn laisku yimaado waxaana kulankaasi hormuudka ah beesha caalamka oo doonaysa mar kale dhinacyada siyaasiyiinta soomaalidu in arrinta doorashada ka wada hadlaan waxaana mar walba ah isha lagu hayay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar muqdisho ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho